waa mahadsan tahay walaal marka hore warkaas waa war been abuur ah oo waxba kama jiraan runtii xilka lai igmaday wasiirka beeraha waa ku faraxsanahay ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya cumar cabdirashiid iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaliya mudane xasan sheekh maxamuud baa ii igmadeen waan ku faraxsanahay wax mushkiladna kama taagna wararkaasna waa warar been abuur ah wasaaraddaasna runtii waa wasaarad aan kuna qanacsanahay horena aan usoo joogay sanadkii laba kun iyo labaiyo tobanka waktigii martay uu ahaa marka warkaas waa war been abuur ah waxba kama jiraan ah warbaahintan waxaan leeyahay meelaha websaydyada inay wararka raqiiska oo noocaas oo kala ah ay ka fogaadaan kuwaas oo maaragtay aan maanta u baahnayn ummadda soomaliya lagu khalkhalgeliyo waaya wasiir dhinaca kale xilkan wasaaradda beeraha lagu magacaabay soomaalida waxaa la yidhahdaa beereley u badan tahay iyo xoololey iyo wax lamid a marka maxaad is leedahay xilkan cusub ee lagu magacaabay waad kusoo kordhin kartaa gaar ahaan beereleyda iyo horumarintooda wallahi fursaddan marka labaad la ii siiyey maaragtay aad baan ugu maarata usoo dhaweynayaa waxaan isleeyahay inaan wax badan ka qaban karo maadaama muddo ka horna aan intaan ka ka horna aan joogi jiray laakiin haddana ii noqonayso maaragtay inaan sii dhammaystiro waxyaabo badan oan ku hamiyayay marka iyo xiriiro badan oo dibadda maaragtay gaar ahaan heedaha dibadda sida fawo oo kale marka wadanka oo markii waktigaas aan wasaaradda joogay sanadkii laba kun iyo labaiyo tobanka ay shabaab nimanka maaragtay nabaddiidka ah ay joogeen meelaha beeraha ugu badan ee waddanka maantana ay nasiib wanaag ay tahay in gobolladii maaragtay beeralayda ugu xooga badnaa gaar ahaan gobollada labada webi shabeelle iyo jubba uu maro inay xor yihiin oo gacanta dawladda ay ku jirto marka waxaan u arkaa fursad wanaagsan inay tahay waxyaabo fara badan oo waktigaas noo suurtageli waayey maanta inaan ka suurtagelin karno xiriiro fara badan oo markaas aan samaynayn inaan wax uga qaban karno ummadda soomaaliyeed oo beerahana ay tahay lafdhabarta koowaad ee dhaqaalaha dalka soomaaliyeed maadaama sideed milyan iyo bar hektar oo wadankeena ka mid ah dhulkiisa gaar ahaan kuwa waraabka ah ay beeraha diyaar u yihiin boqolkiiba shan ka yarna la isticmaalo inaan marka aan uga faa'iideyn karno ee ummadda soomaaliyeed sida wax loogu qaban lahaa dhaqaalaha soomaaliyeed iyo maaragtay cuntada soomaaliyeedna ay dhadhabar u tahay beeraha waddanka waaya marka wasiir qorshe marka laga reebo qorshaha guud ee wasaaradda markaaad hawsha guda gasho aada ku wajihi doonto beeraha qorshe adiga gaar ku ah ma jiraa oo aada damacsan tahay inaad hirgeliso muddada hawshan aad ku guda jirto wallahi kulley qorshaha wuxuu noqon doonaa mid guud ee dawladda iyo xukuumadda barnaamijkeeda weli lama sameyn hadda ayaa la diyaar garaynaya iyo midkii aniga maaragtay khibraddeydii iyo meesha hore aan uga soo shaqeeyey labadaba insha allah waxaan rajaynaya in la mideeyo markaa kadibna baarlamaanka loo gudbiyo baarlamaanka marka xukuumadda u ansixiyana lagu howlgalo insha allah ilaahay idinkiisa marka waxaan rajaynaya mustaqbal wanaagsan iyo rajo wanaagsan iyo horumar fiican in laga gaari doono dhinaca walba gaar ahaan dhinaca beeraha waayahay rajada ku muuqato sanadka laba kun lix iyo tobanka oo qorshaha xukuumaddan guud ahaan laga sugayo in waddanka meel wanaagsan ay gaarsiiso doorkaaga iyo guud ahaan doorka xukuumadda maxaad is leedahay hadafkaas waa la xaqiijin karaa wallahi doorka xukuumadda waxaan isleeyahay haddii ay gacmaha isqabsadaan baarlamaanka iyo shacbiga soomaaliyeed iyo xukuumadda iyo dawladda inteeda dhan hadday gacmaha isqabsadaan waxaan filayaa in guulo fara badan la gaari doono leanna waktigii oo aada cariiri u ah waktiyo fara badan oona naga soo dhumeen ayaan waxaan ka codsanayaa baarlamaanka iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo madaxda sare dawladdaba in gacmaha las wada qabsado si ay laba kun iyo lix iyo tobanka ay u suurta gasho in doorashooyin la aado dawladdana waktigii ka dhumay oo bilooyinkii lasoo dhaafay khilaafkii intaasuu noogu ekaado si aan degdeg wixii waktigii naga lumay aan u buuxino waana waana aaminsanahay inaan buuxin karno ra-iisul wasaaraha cusub ee cumar cabdirashiidna wuxuu ahaa ra-isul wasaare khibrad leh waa ra-isul wasaarihii ugu horreeyey oo loo magacaabay laba kun iyo sagaalkii halkan marka la yimid oo shabaab aada ogtihiin magaalada xamar meesha joogtay ciidamada hadda maanta xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka booliiska soomaaliyeed ee shaqeeya inta u badan ka badan boqolkiiba konton waxay ahaayeen waktigiisi ciidamadii dibadda loo diray oo uganda iyo kenya iyo jabuuti ay kusoo tababarteen marka xafiisyada dawladda ee la abuuray waxay ahaayeen kuwii waktigiisi la abuuray isagana fursad la siiyo khibradiisa laga faa'iidaysto wasaaradda aan joognana iyo shaqaalaheeda oon aada u garanayan waxaan jeclahay iyadana inaan maaragtay horumar badan aan gaari doono haddii la